dowladaha masar iyo soomaaliya ayaa magaalada qaahira ku kala seexday heshiisyo la xiriira dhinacyada waxbarashada ganacsiga iyo maalgashiga wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa safar shaqo ku jooga dalka masar dowladda masar ayaa ogolaatay in ay kordhiso tirada ardayda soomaalida ee deeqda waxbarasho loo geeyo dalka masar xuseen saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdiga ku heliya booqashadiisa oo maalmaha ku sugnaa magaaladan qaahira ayaa heshiisyo dhowr ah la saxiixday dowladda masar si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga dalalka masar iyo soomaaliya ra-iisul wasaare rooble iyo wafdigiis oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalkani masar mustafa madbuuli iyo wasiiro ka socda xukuumadda qaahira kulanka labada dhinac ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka iyo iskaashiga faca weyna ee ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ay dowladda masar siiso ardayda soomaaliyeed fududaynta socdaalka labada dal caafimaadka ganacsiga iyo maalgashiga wasaaradda waxbarashada xukuumadda qaahira ayaa sheegtay in tirada deeqda waxbarasho ee ardayda soomaaliyeed ay gaarsiin doonto ilaa iyo afar boqol oo arday ah halka markii hore ay ka ahayd laba boqol oo arday ah sanad kasta sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday xarunta hay-adda ashar isaga oo kulan la qaatay imaamka guud ee hay-adda ashar doctor sheekh axmed dayiba ra-iisul wasaare roble ayaa uga mahad celiyey dowrka ashar ay ka qaadato faafinta fahamka saxda ah ee diinta islaamka iyagoo sidoo kale ka wada hadlay korinta fursadaha waxbarasho ee la siiyo ardayda soomaaliyeed ashar ayaa xaqiijisay in ay kordhin doonto deeqda waxbarasho ee ardayda soomaaliyeed ay siiso iyadoo ay gaarsiin doonto boqol halka markii hore ay ka ahayd konton arday sanad kasta dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday xarunta jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira halkaasoo uu ku soo dhoweeyey xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayda xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayda oo ra-iisul wasaare rooble uga mahad celiyey booqashadiisa ayaa warbixin ka siiyey qaabka ay u shaqayso jaamacadda carabta isagoo kusoo wareejiyey qaybaha kala duwan ee xarunta jaamacadda carabta doctor axmed abulkayd ayaa ra-iisul wasaare rooble ku ammaanay kaalintiisa hogaamineed ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisinta xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa ballan qaaday ururka carabta ay ku bahoobeen in taageero dhan kasta uu siin doono dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare rooble ayaa tilmaamay in soomaaliya oo xubin ka ah dalalka jaamacadda carabta in ay taageero dheeri ah ka filayso walaalaheeda ku bahoobay jaamacadda carabta gaar ahaan xilligan muhiimka ah ee dalka uu gelayo doorashooyinka guuda maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya oo booqasho saddex maalmood ah ku jooga dalkani masar ayaa sidoo kale la kulmay habeenkii xalaya madaxweynihii hore ee soomaaliya doctor cabdiqaasim salaad xasan ra-iisul wasaare rooble ayaa ku guulaystay soo celinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeyey soomaaliya iyo masar kaasoo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay afartii sano ee ugu dambeysay iyadoo hakad uu galay dhammaan tababarada dowladda masar ay siin jirtay ciidamada iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed xuseen saxnuuni v o a qahira